بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed abdulwaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharixii sheekh saalix bin cabdilcasiis ibni maxamed ibraahim aala sheekh waxaan kusoo jirnay baabkii toddobaad baabu xuquuqi nabiyi sala allahu alay wasalam baabkii ku saabsanaa xuquuqda rasuulka sala allahu alay wasalama uu leeyahay oo alla uu siiyey xadiidka saddex iyo siddeetanaad can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alle wuxuu yihi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah waxaa lay faray inaan la dagaalamo dadkii ilaa ay ka qiraan ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye muxamedna uu yahay rasuulka alle wa yuqiimu salaata salaadina ay oogaan wa yuutu zakaata sakadina ay bixiyaan faidaa facaluu dalika casabuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi lislaam haddii ay sidaas sameeyaan oo ay towxiidkii ku dhawaaqaan oo ay iltisaamaan salaadii iyo sakadii way iga ilaaliyaan aniga dhiigoodii iyo xoolahoodii ilaa wixii islaamku markaa ku yeesha moogi wa xisaabuhum cala allah haddii ay gaalnimo qarsanayaanna allaa xisaabinaya rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey bukhaarina alfaad u dhow buu wariyey sheikha kitaabka sharaxay wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu sugayaa rukni arkaanta iimaanka ka mid ah waana in la rumeeyo in moxamed ibn cabdillaahi sal alla ly slam uu yahay rasuul alle xaggii laga soo diray oo run sheegay isagu runna loo sheegay waxa uu la yimidna ay yihiin xaq alle xaggiisa uu kala yimid hadalkii uu rasuulku yihi sal ly slam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu macnaha in la qiro ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye muxamedna waa rasuulkii alle iyo waxa ka laasimaya ee ka dhalanaya ee ah in salaadina la oogo sakadina la bixiyo waa waxay lama huraan tahay in dadkii oo dhan laga dalbo qofkii muuminka ahaa iyo qofkii gaalka ahaaba towxiidkii iyo salaadii iyo sakadii qofna laga cafin maayo rasuulku sal alla ly slam waxaa loo diray dadkii oo dhan waxaana la faray inuu la dagaalamo oo alla wuxuu yidhi waqaatilu lmushrikiina kaafa mushrikiintii la dagaalama idinkoo dhan kamaa yuqaatiluunakum kaafa sida idinla dagaalamayaan iyagoo dhan oo aysan ugu kala haraynin dagaalka idinla dagaalamayaan adinka iyo alla qowlkiisa uu yidhi qaatilu aladiina laa yuuminuuna billahi walaa bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh waxaad la dagaalantaan baa alla uu yidhi muuminiintii waa lala hadlayaa waxaad la dagaalantaan kuwa aan allah rumaysnayn iyo maalinkii dambe oo qiyaamaha ahaa oo aan xarimaynin wixii alle iyo rasuulkiisa ay xaaraan ka dhigeen walaa yadiinuuna diina alxaqi diinkii saxda ahaana aan ka diin dhiganaynin oo islaamkii aan soo gelaynin oo min aladiina kuwii ka mid a uutul kitaaba kitaabkii la siiyey oo yahuudiya nasaaraa la dagaalama ilaa goormee dagaalku soconaya xataa yuctu ljizyata ilaa ay jizyadii ka dhiibaan can yadin iyagoo gacantooda ku bixinaya idinkuna aada xoog leedihiin wahum saakiruuna iyagoo dulaysan oo xukunkii islaamka u hoggaansan jizyaduna waa xoolo laga qaado oo ay madaxooda ka dhiibayaan oo ay ku helayaan in ay ku hoos noolaadaan xukunka islaamka oo la nabadgeliyo oo naftoodii maalkoodiiba ay u nabadgalaan lagana ilaaliyo cadowgoodii marka jiisyada waa inay gacanta ka bixiyaan siday culamada ku fasireen oo ay qof ka qaadayo u geliyaan gacanta alla marku wuxuu faray dagaal in lala dagaalamo gaaladii ilaa shareecadii ay ka ogolaadaan ka iltisaamaan taas marka macnaheedu maaha in dagaalka la iska bilaabayo taas macnaheedu ma ahan in dagaalka la iska bilaabayo ee waxaa ka horeeya caddayn iyo digid rasuulkuna sala alla alay sallama qolana ma aanu weerari jirin ilaa uu ogeysiiyo oo diinkii la gaarsiiyo markay diidaan kadib markaasa lala diriraa rasuulkuna sala allahu alay salama dadkii dowladihii u dhadhowaa joogay oo dhan madaxda ahaa waraaqu u diray isagoo diinkii islaamka gaarsiinaya faraayana inay soo islaamaan ugana digaaya dagaal haddii ay rumeyn waayaan hadalka rasuulka sal l slam uu yiri umirtu an uqaatila annaasa waxaa laga wadaa marka aan u caddeeyo xaqi oo aan maaragtay oo aanay cudurdaar yeelan marka waxaa loola dagaalamaayana waa maxay waa inay diinkii ogolaadaan oo iltizaamaan marka kuwa aan laga yeelaynin islaam moogii wax kale waa kuwama culamada qaarkood waxay yihahdeen waa mushrikiintii sidaa darteed qaarkood baa xadiidkan ku fasiray sidaa darteed qaarkood baa xadiidkan ku fasiray in dadka laga wado mushrikiintii aan jizyada laga aqbalayn ilaa shirki inay isaga jiraan lama ogole laakiin kuwa ahlul kitaabka ah ama kitaab shubhadiis leh sida majuusta oo kale iyaga waxaa la dooransiinayaa dagaal ama inay jizye bixiyaan si muslimiinta u ilaaliyaan oo ay ka mid noqdaan raacyadii dowladda islaamka oo marka aan la dagaalamin hadday jizye ogolaadaan marka ahlu kitaabkiyaa taa laga hadlayaa ahlu kitaabki marka waxaa la leeyahay soo islaama hadday soo islaamaan haddee muslimkii lamid yihiin dhiigoodii xoolahooduba waa dhowrsan yihiin ama inay jizye ku raali noqdaan oo ahludimo ay noqdaan ama lala dagaalamo ilaa diinkii alla uu kasoo muuqdo meeshan uu rasuulku yiri sal ly slam xataa yashhadu an laa ilaha illa allah ilaa ay ka qiraan wax lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye waxaa laga wadaa waa inay laa ilaha illahu yidhahdaan haddii ay taa ku hadlaan dagaalka waa laga joojinayaa waxaana dhici karta xataa inuusan waxaana dhici karta inaysan dhab ka ahayn oo uu inuu ku badbaado keliya rabo laakiin annaga taa shaqadeenna maaha kelmaddaas way badbaadinaysaa kadibna camalkiisa waa la fiirinaya qisadii usaamo ku dhacday ee bukhaari muslim ay wariyeen nin buu dilay dagaalka kale kaga soo horjeeday usaama wuxuu dilay nin dagaal kaga soo horjeeday markaasaa rasuulka sal ly slam arrinkii lasoo gaarsiiyey markaasuu yiri rasuulku sala allah alay slam aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaha illa allah oma markii waryaama markii uu ku dhawaaqay laa ilaha illah kadib aad dishay markaasa waxaan idhi buu yidhi usaama rasuulka allow ninkani wuxuu u towxiidsanayay oo laa ilaha illah u leeyahay inuu badbaado unbuu rabay markaasaa rasuulkuna ku soo celiyey sida laa ilaha illa allah ay u weyn tahay oo aan loo fududaysanin yuu rasuulka sal slam ku celceliyey ilaa usaama uu ka shallaayay oo uu jeclaystay inaanu waxaas marnaba samaynin waxaana la wariyey inuu yidhi waxaaban tamaniyaba inaanan maalinka ka hor soo islaamin marka qofkii gaalka ahaa hadduu laa ilaha illahu yidhaahdo maxamedun rasuulullah waa dhiiggiisi iyo xoolihiisi way badbaadayaan culamadu kadib marka waxay isku khilaafeen maxaa salaada dukashadeeda iyo sakada bixinteeda loogu maaragta lamaaneeyey towxiidkii waxaanan garanaynaa inaanay shardi ahayn oo culamadu isku waafaqsan yihiin inaanay shardi ahayn si qofka looga joogo oo dagaalka looga dhaafo inuu salaadiina dukado sakadiina uu la yimaado ee waxaa ku filan towxiidka marka hore ku filan culamada qaarkood marka waxay yidhaahdeen waxa salaada iyo sakada loo sheegay aakhirka dambaa la fiirinayaa towxiidka marka hore waa lagu kaaftoomaya waa maaragtay waa laga joogaya dhiiggiisi laakiin xaqi islaamka ku lahaabaa kadib la weydiinaya xuquuqda muuqata ee ugu waaweynna waa salaadii loogo iyo sakadii oo la bixiyo marka waxay noqonaysaa inuu diinka si dhab ah usoo galay oo alla wuxuu yidhi fain taabuu haddii ay gaalnimadii kasoo noqdaan wa aqaamu salaata salaadiina ay oogaan wa aatawu zakaata sakadiina ay bixiyaan fa ikhwaanukum fi ddiini waa walaalihiina xagga diinka walaaliin kugu ah waxaa meeshaa ka caddaaday in hadalka rasuulka sal l slam uu leeyahay wa yuqiimu salaata wayuutu zakaata aan lagu xambaaraynin daahirka oo aan la dhehaynin haddaanu salaad dukan sakana dukanin dagaalkaba ka joojin mayo oo waa in towxiidkii salaaddii sakadu hal mar wada yimaadaan la dhihi maa taas sababta waxaa dhici karta qofku inuu towxiidsadaba iyadoo salaadda aysa soo gelin oo shan saac iyo lix saac ayay ka dhimanta salaadduna waxay u baahan tahay in la tahaaro qaato in la maaragtay qofku hadduu qubays u baahan yahay u qubaysto iyo wax lamid ah sakaduna shuruud bay u baahan tahay qofku waa inuu xoola haysta nisaab gaara haddaa uu sanad ka soo wareego shuruud bay leedahay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen meeshan waxaa laga hadlayaa waa iltisaam ayaa laga doonaya inay yidhaahdaan laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah kadibna shacaa'irta islaamka ee maaragtay waaweyneed oo salaadda ugu horreysa wax badanka laga sameeyo iyo xaqii alla xoolaha uu ku lahaayo sakadu maaragtay ay ugu horreyso in ay iltizaamaan marka tawxiidkina way ku dhawaaqayaan salaaddii iyo sakadiina way iltizaamayaan iltizaamka marka maxaa laga wadaa waa inuu yidhaahdo aniga salaaddii iyo sakadii waa laygula khitaabay oo waan maaragtay u hoggaansanahay marka qofku wuxuu noqonaa qof caqiidadii iyo shareecadiiba soo guda galay oo waxaa dhici karta qofku laa ilaha illaa inuu yidhaahdo oo aanu waajibaadka qaarkood aanu gudanin sida salaaddii sakadii oo kale oo maalan yidhaahdo anu tawxiidka un baa inka ogolaaday ee anugu acmaashan maba maaragtay iltisaaminba in laygu leeyahaba ma idiin qirin aniga marka culimadaas waxay leeyihiin wa yuqiimu salaata wayuutu zakaata waa inay salaaddii dukadaan zakadiina ay la yimaadaan waxay tusinaysaa in iltisaam laga doonayo waa inuu ictiqaadiyaa in lagula khitaabay xukun sharci oo kasta oo axkaamta sharciga ahayd aanu ka baxsanayn sababta carabta qaarkood waxaa dhici jirtay inay maaragtay diintii ogolaadaan laakiin ay yidhaahdaan khamrada iska dhaafayaana la dhihin annaga ama maxaarimtii ha guursaninayaana la dhihin iyo wax lamid ah marka iltisaamka macnihiisu waa maxay waa inuu qofku ictiqaadsan yahay in xukun kasta oo axkaamtii shareecada ka mid a lagula khitaabayo asaga maaragtay xil iyo waajib uu saaran yahay taasina waa wax shahaadateynkii la socda ogolaashahaasi iyo iltisaamkaas iyo hoggaansankaasi tawxiidku wuu la socdaa camalkuna waa dhici kartaa inuu dambeeyo oo gadaal ka yimaado saa darteeda culimadu waxay yidhaahdeen koox kasta oo ka madax adeygta inay iltisaamto shaciiro shacaa'irta islaamka ka mid ah oo ama waajib ama sunno ah walaala dagaalamayaa bay yidhahdaan marka walaala dagaalamaa kooxdaas wax diiday maxaa laga wadaa qolaa isu imaanaysa oo is bahaysanaysa oo is aruursanaysa markaas waxay leeyihin annagu axkaamta islaamka waan ogolnahay laakiinse maalan aadaankii oo kale ayaan diidanna aadaanka dad kalea laga rabaa annaga lagama rabo ama waxay leeyihiin axkaamta islaamka o dhan waa wad ogolnahay laakiin sakada maya sakada ma ogolin bay leeyihiin oo imaamkii u dhiibi mayno culimada qaarkoodna waxay leeyihiin imaamka in loo dhiibo shardi maaha qofku hadduu isagu bixinaayo lala dagaalami maayay leeyihiin waa masale isku khilaafsan yihiin hadduu imaamkii siin waayo uu yiraa may anaa bixinaaya yani ma lala dagaalamayo mase lala dagaalami maayo waa iska culimadu isku khilaafsan yihiin waxay marka dadkaas ictiqaadsan yihiin in wax shareecadii ka mid a aanay soo hoosgelaynin imtinaac baa marka la yidhaha taas way ka joogsadeen xaqi lagu lahaa yay samayn waayeen oo la imaan waayeen oo ay ka madax adeygeen sida kuwii sakada diiday oo kale waqtigii abubakar way ridoobeen sakadina waa diideen iyo sida kuwa sheegta in waxay waajibaadka dhanba ay ka dhaceenba oo kuwa talax tegay oo suufiyada kamid a waxaas ku hadla qofka saas u hadlaana dee islaamku shaqo kuma laha oo salaaddii sakayina lagama raba ay leeyihin yani zinadu waa idinka xaaraan iyo waxba hana dhihin inay ku leeyihin innagu waxaas waana laga kor qaadaba waa ka sarreynaa bay leeyihin maqsuudku marku waa maxay hadalka rasuulka sal l slam uu yidhi awirta anu qaatila naasa waxaa lay faray inaan dadka la dagaalamo xataa yashhadu ilaa ay ka qiraan waxaa laga hadlayaa waa in xuquuqdii ay lahayd kelimada laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullah ay dadkii la yimaadaan culimmadu waxay isku khilaafeen qofka salaaddii dukan waaye oo lagu kari waayo inuu salaaddii dukado waa qirsanaha buu leey inay ugu waajibtaa laakiin dukan maayo qofkaan isagu qirsanayn oo leh aniga salaada maba isaarnaba oo leh aniga salaada maba laigula khitaabinayo maba saarnaba kaas qof ha ahaado ma jamaca ha noqdaani waa gaalo kuwaas yani xoolahooda dhiigooduna ma ma dhowrsoonaba laakiin waxay isku khilaafeen qofka salaada ka taga shiikha marka kitaabka sharaxay wuxuu rajaxayaa wuxuu leeyahy waxaa saxa inaan la dilaynin ilaa iyo ninkii madaxda ah ee muslimiintu ama qof asagu u wakaashay qaaliyaalkii oo kale iyo dadkii magaalooyinka xukumay iyo ama gobollada ay toobad ka weydiiyaan oo soo noq ay yidhahdaan waryahay toobad keeno salaaddii duko kadibna uu waqtigii salaaddii dambe uu ka ciriiriyamo oo uu sii dhammaanayo saddex jeer baa la farayaa salaaddii kadibna waa la dilayaa isagoo murtad ah saasuu rajaxay shiikhaani saasa saxa buu leeyahy laakiin culamadu waxay isku khilaafeen qofkii sakada diiday ma la dilayaa imaam axmed madhabkiisa laba riwaayaa ku jirta culammada kalena ayaguna laba qowl bay leeyihiin oo qaarna waa la dilaya leeyihin qaarna la dili maayay leeyihin haddii qofkii aan isagu dagaal usoo labisanin dee dowladdu waa ka adag tahay waa ay ka qaadaysaa marka sakadii laakiin masidii salaaddii oo kalea waa la dilaa mase la dili maayo sidoo kale soonkii iyo xajkii khilaaf baa jira ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin qofkii soonka iyo xajka ka taga qofkii soonka ka taga oo ku madax taaga ka tegiddaas ama xajka ka taga ee ku madax taaga oo ninkii muslimiinta madaxda u ahaa uu yiraa waryaahe soon oo xajka maaragtay la imow markaasuu leeyahay markaasaa imaamkii uu leeyahay samee waxaas qofkii markaa sameyn waayoo diida ma la dilayaa mase la dili maayo way isku khilaafeen culimadu oo kutubta furuucda ee arrintaas looga hadlay meeshan uu rasuulku yiri sal lla ly slam haddii ay sidaas sameeyaan oo ay towxiidsadaan salaaddii sakadina laga helo casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum waxay iga dhowraan aniga dhiiggoodii iyo xoolahoodiiba xaaraan bay iga noqdaan la taaban maayo hadalkaas wuxuu kutusinayaa in gaalkii nala dagaalamayay ee dhiiggiisa iyo kaas wuxuu kutusinayaa in gaalka xarbiga ee dagaalka nagula jiraa dhiiggiisa iyo xoolihiisu ay bannaan yihiin xarbigu marka muxuu yahay waa midka adigaya isaga dagaalin ka dhexeeyo dhiiggiisii marka xoolihiisu waa ay maaragtay bannaan yihiin laakiin mucaahadkii iyo musta'minkii saas ma aha arrinkooda saas waa ka duwan yahay marka mucaahadku muxuu yahay waa qof cahdi lala galay oo gaaladii ka mid ah yacni waddankiisii buu iska joogaa qofkaas mucaahadka ahi laakiin annaga isaga waxaa noo dhexeeya ballan inaanu nala dagaalamin annaguna aanan la dagaalamin mustacminkuna waa maxay waa qofka dhulkeenna ee yimaado oo annagu aan nabadgelinay culammaduna waxay yidhaahdaan qofka fiisada la siiyana waa la macno maanta dimiguna waa maxay annaga isaga waxaa noo dhexeeya dimo yani ballan baa noo dhexeeya inuu waddankeenna deganaado isagoo maaragtay xoolihiisa iyo dhiiggiisuba ay maaragtay dhowran yihiin laakiin uu jisye bixinaayo marka qofkan mustacminka waa maxay yani wakti kooban baan maaragtay aan nabadgelyo aan siinay waaba nin dagaal nagula jiruu ahaa laakiin annagaa maaragtay nabadgelinay ganacsigii wax noocaas oo kale u yimid ama qof muslimiinta ka miduu shaqo u qabanayay iyo wax lamid ah amaba maaragtay wuxuu yidhi islaamka inaan fahmaan rabaaye fursaha la siiyo aayadda suurata toobana saasayba kusoo aroortaba haddii qof mushrikiinta ka miduhu uu maaragtay badbaado in ka dalbo badbaadiya baa layidhi badbaadi baa laleeyahy rasuulka sal ly slam xataa yasmac kalaam allah ilaa uu hadalka alle ka maqlo uma ablighu ma'manahu kadibna meeshii uu ku nabadgelayay gaarsii marka cahdiga gaaladoo dhan baa lala geli karaa dimada laakiin yahuudda iyo nasaarada iyo majuusta unbaa dimo loo samayn karaa oo oo jizye laga qaadi karaa laakiin sida raajixa waa maxay in gaaladii oo dhan jizye laga qaadi karo waase masale la isku khilaafsan yahay marka qofkii mucaahadka ahaa iyo kii musta'minka ahaa iyo dimigii dhiiggoodu xalaal nooma ah iyo maalkoodu toona ama qofkii ku khiyaanaba adiguna waa khiyaanaa dhihi maysid ma bannaana marka inaad xoolihiisa ku xadgudubto yuusaba muslim noqonaya haddaanu xarbi ahayn marka mucaahadkii iyo mustacminkii iyo dimmigii waad nabadgelinaysaa xoolahoodana ku xadgudbi maysid rasuulku wuxuu yiri sal ly slam addi amaanata ilaa man i'tamanaka amaanadii qofkii kuu dhiibtay gaarsii walaa takun man khaanaka qofkii ku khiyaanana ha khiyaani adigu waxaad ula mucaamulanaysaa xaqi alle yaad kula mucaamalanaysaa xoolahooda ha banaysanin oo diinlaawayaal waaye intaad tidhaahdo xoolahooda ha banaysanin laakiin xaqi alle waad gudanaysaa laakiin mushrikii diiday kii mushrika ahaa ee diiday inuu qiro laa ilaaha ila allah iyo salaada inuu oogo iyo sakad inuu bixiyo kaa marka xoolihiisa iyo dhiiggiisu maxa kaa xoolihiisa iyo dhiiggiisu xaaraan maaha marka dhiiggiisu waa bannaan yaha waa la dilayaa sababtoo gaalnimadii buu ku madax taagay waa marka xujada lagu oogo kadib oo wax cudurdaara aanu usoo harin asalku waa sidaas meeshan uu yiri rasuulku sal ll ly slam casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi alislaami wa xisaabahum cala allah way iga dhowreen aniga dhiiggooda iyo xoolahooda ilaa xaqulislaam ma ogiye xisaabtoodana allah iska leh xaqulislaam waa maxay waa wax islaamka ku yimido oo alla u jideeyey oo ah in dhiiggoodii uu bannaan yahay iyo xoolahoodiiba haddii ay marka laa ilaha illahu yidhaahdaan oo salaadii oogaan oo sakadiina bixiyaan waa walaalaheen dhiiggooda iyo xoolahoodu xaaraan bay naga yihiin xaqu islaamku marka waa maxay dhiiggoodu uu ku bannaanaan karo waa marka qofkuu qof dilo oo kale oo laga qisaasanayo dhiiggii saasuu ku bannaanaanaya ama isagoo maarata muxsan ah oo guur saxa soo maray yuu haddana sinaysanaya markaasaa dhagax lagu dilayaa ama waa ridoobayaa oo diinkii buu ka baxaa waxyaabaha qaarkood yaa qofkii marka dhiiggiisa banneeya markuu soo islaamo kadib meeshan uu rasuulku yidhi sala allah alay slam wa xisaabuhum cala allah alla la xisaabtamaaya waxaa soo gelaya qofkii inuu macnaha tawxiidka ku dhawaaqi karo oo salaadiina uu dukanaayo sakadiina uu la imaanayo laakiin qalbiga aan islaamnimo uga jirin annagu marka waxaa muuqda oo uu noo muujistay yaan ka yeelaynaa laakiinse wuxuu u qarsoonaa allah kula xisaabtamaaya sida munaafiqiinta oo kale annagu munaafiqu inuu gaal yahay waan garanaynaa laakiinse dhiiggiisa iyo xoolihiisa ma bannaysanayno maadaama uu tawxiidkii iyo islaamkii muujisanayo allah la xisaabtamaayo marka waxaa qalbiga ugu jira allah kula xisaabtamaayo aakhire ku badbaadi maayo qofkaan ka run sheegin diintan soo gelideeda sidaa darteed wuxuu leey wadaad kitaabka sharxay waxaan leenaha annagu gaalnimadu waa laba gaalnimo gaalnimadu waa labo gaalnimo riddo ah oo ay ka dhalanayso axkaamtii ahayd in qofkaas xoolihiisa iyo dhiiggiisu ay bannaan yihiin iyo gaalnimo munaafiqnimo ahoo uu gaalnimo qarsanaayo waan ognahay inuu gaal yahay waana maaragtay lagu xukumayo inuu gaal yahay laakiinse axkaamta kufrigu kama ratib mayso oo munaafiqiintii buu macnaha la jaal yahay oo la haleeshiinaya ahlucilmigu marka tafaasiil noocaasoo kale ayay kutubtooda uga hadlaan wabillahi towfiiq